bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeennimo idaacadda dalsan qodobada ugu waawan warkeenna habeennimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada qalabka sida oo sheegay loo baahan yahay xabsiya dheeriah in loo dhiso dadka iyagoo ku eedaysan dembiyada kala duwan ee ku yaalla xabsi ee ku jira xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ehelada qara ahaa gabadhii dhowaanta lagu guubay magaalada muqdisho ayaa codsaday in cadaalad loo helo gabadhooda maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa dayaatir lagu samayn doono buundada degmada qoryooley ee gobolkaas ay dhibaatooyin burburay sidii xaaladda isbeddelka dhinaca waxbarasho caafimaad iyo weliba sidoo kale amniya waanahanba dagaaladu ay ka socdeen ee hoos yimaada degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe warbixinta warkeenna ayayna taas noqon doontaa akhbaaraadka dibaddana ah in ka badan afar boqol iyo maxaabiisa ayay isweydaarsadeen dalalka ruushka iyo yukrein
soo gudbinta warkan suurageliyey sagal holselaris kada sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garam soddon garam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan bob dring iyo marimas sagal holselaris
intaas waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warka ah oo dhammaystiran gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xabsiyo dheer in loo dhiso dadka xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho gudoomiyaha maxkamadda sida cornel shuute ayaa sheegay in inka badan kun iyo lix boqol dembiye ayagu in xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho islamarkaana uu yahay laba jibaar tiradii loogu talagalay in lagu xiro dadka iyagoo maxaabiista xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho guud ahaan xabsidil dadkan sheegay inay siyaabo kala duwan ay ugu xiran yihiin waxaanu sheegay in loo baahan yahay xabsi dheeriyah oo dadkan lagu xiro ee dembiyada kala duwan lagu soo eey jira qeybo ka mida dhexe da muqdisho kornel shuuta ayaa sidoo kale wax sheegay in buuxdhaafa xabsi dhexe qeyb ay ka noqon doonto in wax badan oo iyagu waxaana uu sheegay in cudurro fara badan laga qaaday wuxuuna baahan yahay tiradaas ku raranka ah ee tirada xad dhaaftay ee maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe magaalada si loo kala nafisiyo la helo xabsi kaloo dheeri ah iyagoo dadkan lagu bedelo islamarkaana loo bedelo si xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho u noqdo mid tiradii loogu talagalay qeybaha kala duwan ee dembiyada ka gala gudaha dalka soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida kornel shuute ayaa yidhi waxyaabaha aan rabno oo gudoomiyaha gobolka iyo wasaaradda waxaa ka mid a taliye mahad korteyuu hadlay mahuba inuu sheegay magaaladii waxaa ka jirta xabsi la-aan waxyaabaha sababta u ah oo badan in ay maxaa la yidhaahdaa waxyaabo yar lagu hortegi kara ay weynaadaan waxaa sabab u ah xabsi la-aantiyaa sabab u ah xabsiga dhexe ee xamar ayaa xabsiga dhexe ee soomaaliyana isku bed xabsiga degmooyinka muqdishona isku bedelay xabsiyada gobollada la xoreeyo dhanne wada ah bishii ab sabdigii warqadihiina loo keenay maxkamadda loo keenay kun iyo lix boqoloo qofoodaa xabsigii ku xiran siddeed boqoloo qofoodaan loogu talagalay saas ay tahay wax badan oo ciidamada ka dhex dhaca waxaa lagu xaliyaa dembiyo oo anshaxa iyo waxaa lagu xaliyaa dembiyo oo dishibliina lagu xaliyaa waxayna ahayd in la ciqaabo qofka uu fahmaa in xabsiga weynaa la geeyo lagu haayo cabaar se u fahmo meesha u dambeynaysa isaga lama haayo lama gey karo maxaa yeele gacan ku-dhiiglayaashii iyo argagixisyada dembiye cuslaa galeen ayaa meel la geeyla la-ya arrintaasi aaday muhiim u tahay nin saaxiibkeeda wuxuu yidhi dowlad isbitaal iyo waddo tabar la-aan waa u dhisi wey kartaa laakiin xabsi tabar la-aan u dhisi ma karta xabsiga waa in la dhisaa taliyihii wuu joogaa runtii ma aqaanin hore uga hadlay laakiin duruuf weyn oo oo na haysato waayo taliyaasha iyo heedaha amniga dhanne arrintaas bay ka warqabaan maalin walbo dad mar dhow la xukumay ayaa cafis loo fidiyaa sabab kalena maaha waxaa waaye inay maxaa la yidhahdaa aan meel lagu hayna lahayn mar dhowna gacanta laga haayo aan meel la geeyla waayo arrintaasi waxaan ka dalbanaynaa waa joogaan maamulkii wasaaradda amniga iyo maamulkii gobolka iyo taliyisidii laftigoodii waa joogaan iskaa wax udhaqabsa hogaamo dhismaa laleeyahay iskaa wax udhaqabsa wax lagu dhisi karaa arrintaasi aad iyo aad ayay muhiim noogu tahay aadaa umahadsantiin asalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakatu
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida cornel shuuta ayuu kaasi ahaa maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in dibadayaxtir ay ku samayn doonaan col ay noqotay mid iyadu oo la soo dirsay burbur dhinaca sababay in gaadiidku halkaasi maray dhibaato ay ku qabaan waryaheena ibraahim mayo ayaa inoo soo diray warkaan
guud ahaanba waxaa go-ay buundada weyn ee degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ka gadaal markii ay ku bateen gawaarida xamuulka qaada ee aada gobolada koonfurta soomaaliya kadib markii ay biyo jareen waddada muqdisho iyo baydhabo si arrintan loogu kuurgalo wafuud uu hogaaminayo guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ayna qayb ka yihiin madaxda dhaqanka beelaha gare iyo jiido ayaa maanta gaaray magaaladan waxaana degmadan ku soo dhoweeyey maamulka degmada iyo saraakiisha amniga ee halkan wafdiga gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa warbixin ka dhagaystay da quryoley iyagoona kormeer ku tegay buundooyinka magaaladan isbitaalka guud iyo xarumaha dowladda degmadan qoryooley oo in ku dhow toban sano ay gacan kuhaynteeda haystaan ciidanka deegaanka ayaa hadda gashay go'doon hor leh ugu horreyn waxaa wafdiga magaaladan ku soo dhoweeyey guddoomiyaha maamulka magaaladan maxamed cusmaan shigshigow gudoomiyaha gobolka iyo wafuudda wax hogaaminayo salaanka bacdi waxaan u sheegaynaa mudana gudoomiye iyo salaadiinta wada socda ciidankan local booliska meeshaan jooga waa ogtihiin muddo sagaal sana meeshaan joogaan naf iyo maalig u horeen ninka ninka kale ka geysteen meeshaasuu ku aasan yahay ninka ninninka meeshaasuu ku aasan yahay ciidankaas loo helaa la qarameeyaa xaquuqdooda oo lagu hufaa suldaan warsame caliyow ibrow iyo ugaas nuur shaakoy jibriil iyo jiido ayaa dhankooda ka hadlay
gobolka oo maanta fursaddan iyo howshaan qabanqaabiyey inaan aniga ugaasnuursha halkaan imaanno waxaan dhex taagana maanta degmada qoryoole dhex joognaa magaaladan galnay buundooyinkii aan u nimid oo dhibaatada ka taagnaa inaan fiirino labada buunta degmada horta waa baabuur ma mari karaanbo indheheen aan kusoo aragnay socodkaa dhib ah marka iyadoo go'doon ku jirto marka hore haddana go'doon kale sii gasha magaalada taas horta waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis maxamed lafti gareen waxaan ka codsanaynaa ilaahay ka sokow inay horta u soo dadaalaan dadaalka uu gudoomiyaha gobolka hadda wado oo ah mucaawinaadka uu weydiisay tarashan communityka iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedkaba in garab lagu siisiyey buundooyinkan loo dhisi lahaa kormeerkan howleed oo gudoomiyaha oo gobolka uu aan hogaaminayo aan la soconno wuxuu la xiriiraa buundooyinkan qarrabin iyo dhaqdhaqaaqooda iyo magaalada habkeeda iyo qaabkeeda inaan ogaanno iyo ciidamadan xuquuq la'aanta ah oo muddo sagaal sano ah oo xaquuq la'aan meeshaan ku difaacayo magaaladan ku difaacayo waxaan uga baaqaynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis iyo madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud waxaan u faraynaa ciidamadan inay macnaha xaquuqdooda ay siiyaan gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose mudane maxamed ibraahim barre ayaa sheegay in maamulka gobolka shabeellada hoose uu dadaal ku bixin doono sidii dib loogu dhisi lahaa buundooyinka magaaladan isagoona dalbaday in cid walba oo ka gacan siin karta maamulka gobolka ay kala shaqeeyaan dhismaha buundooyinkan waddadii isku xidhaysay muqdisho iyo afgooye ilaa afgooye usii gudbaysay dhanka walloweyn iyo buurhakabo ay go'day buundada qoryooley ayaa waxay noqotay buundada keliya ay gawaaridaasi xamuulka wada ay mari karaan sidii ayay ku isticmaalayeen haddana mar labaad ayaa buundadii ay burburtay maadaama dhaawac hore ugu yaalay oo ay ahayd buundo horey dhaawac ay u soo gaarsiiyeen nabadiidka oo qaraxe ee la beegsadeen uu dhaawacoodii uu ku yaalay buundadii oo aad u jilicsanayd ayaa markii gaadiidkii isticmaalayey oo xamuulkii ka tara badnaa lagu isticmaalay ayaa iyadina ay jabtay degmadii qoryoole marka waxay noqotay mid go'doon gashay go'doonkii hore go'doon kale ugu sii darsoomay marka maanta waxaan ku imaanay degmada booqasho mar labaad annagoo injineerro ay nala socdaan injineeradan ay qiimeyn ku samaynayaan buundadii qiimeyntiina waa ay dhammaysteen waa ay ka qaateen waxaan rajaynaynaa insha allah sida ugu dhaqsaha badan in wax looga qaban doono ibraahiim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan qoryooley shabeellada hoose
ehelada gabadhii dhowaantan lagu gubay magaalada muqdisho ayaa codsaday in gabadhooda cadaalada loo helo ilkaasi ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haya asigoo aan la keenin lama aasi doono anigoo ah ugaas axmed sheekh abikar weli
waa isku yihiin sax waaye saas darteedaaba waxaa weeye lanoogu shaqayn waaye wax lanoogu qaban waaye laakiin ilaahay subxaana qaadirkama qarsoona laakiin dadka oo waddankan u dhaarta waxaan leenahay waa idiin taalaa dembigaa mid ininka idiin yaala waaye soo faragashta allah u naxariistee waxaa muqdisho maanta ku geeriyootay luul cabdicasiis oo dhowaan saygeeda qabadsiiyey basiin luul ayaa ka mid ahayd shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee aadan cabdile cismaan ee magaalada muqdisho sida inoo xaqi waxaana maalmihii lasoo dhaafay xaaladeeda caafimaad lagula tacaalayay isbitaalka digfeer ayadoo ugu dambeyntii maanta u geeriyootay dhaawicii darnaa ee kasoo gaaray falkaasi marxuumadda ayaa waxa ay lahayd uur lix bilood ah markii falkan loo geysanayey iyada oo sidoo kale ahayd hooyo keligeed ku ahayd korinta lix carruur ah oo agoon ah oo nin kale ay u dhashay sida ay sheegeen qaar ka mid ah ehelkeeda oo warbaahinta la hadlay saygeeda oo lagu magacaabo sayid cali macalin daa-uud ayaa la sheegay inuu basiin ku gubay xil ay ku sugnayd gurigeeda sababta ka dambaysa inkastoo wararka qaar aan helayno ay sheegayaan in sadxa ku hayo arrimo maseer siday ehelkeeda ay warbaahinta u faahfaahiyeen markii ay geeriyootay luul waxaanu ka codsanaynaa sidii sharcigu ahaan jiray gacanku dhiiglahaas in naloo soo qabto oo la soo qabto oo sharciga la waafajiyo wuxuu ka qabo ayaannu ka codsanaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo oo dawladdu ka mid tahay oo laamaha amnigu ka mid yihiin dhammaan waxaan ka codsanaynaa in la hor keeno sharciga dawladda iyo islaamka in la hor keeno gacanku dhiglahaas oo meelu ayadaa dawladu gacan dheer ummadda soomaaliyeed waa waxaa weeye meel walbay joogaan waxaannu ka codsanaynaa in gacanku dhiiglahaas la soo qabto annaga waxaan rabnaa madaxda dalka soomaaliyeed ugu waaweyn xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka banaadir waaba la soo qabta aaba la dhihi jira waa la lacsan yahay unbaa lagu hayaa afhayeenka xalay aan daawanaaye dhacdo ka dhacda dharkiinley gabar ninkeeda ku guba bis hadalkiisa uu ku soo koobay waxaan dawladda iyo ummadda soomaaliyeed iyo laamaha amniga oo ku shaqada leh waxaan ka codsanaynaa in ay ninkan sayid cali xaaji daa'uud inay si degdega gacanta inoogu soo geliyaan asigoo aan la keenin lama aasi doono anigoo ah ugaas axmed sheekh abikar weli cabdifataax muun warbaahinta dalsan muqdisho
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan waa idaacadda dalsan akhbaaraadka dibaddana dowladaha ruushka iyo gaarsaday afar boqol oo maxaabiis ah sida ay sheegtay hay-adda alanqeyrta cas ee caalamiga ah dowladda dalka ruushka iyo weliba dowladda dalkaas ukrain ayaa maxaabiistan ay dhaafsaday kuwaasi oo ahaa kuwii lagu qtayb dagaalkii dalkaasi uu la galay ruushka ukrain waxaana saraakiil ka tirsan hay-adda i c r c ay sheegeen in ay socon doonaan isdhaafsiga maxaabiistan wejiga koowaadna uu yahay afartii boqol ee ugu horeysay ee labada dhinac ee dalalka ruushka iyo ukrain isweydaarsadaan maxaabiistan qaar ka mida maxaabiista ayaa soo dhoweeyey sideenta waxaana ay sheegeen ay ku faraxsan yihiin inay dib ula midoobaan qoysaskoodii ku kala sugan dalalka ruushka iyo ukrain warkii habeennimo idaacadda dalsan oo nageynta
wararkaad la haysaa hobsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel